adeerada wey laakiin aniga awogey baa tahay asalaamu calaykum hadda horaa loo sheegay waxaan u malaynahayaa dadkii iga wada horreeyeyna afkaanka wada ahaa kulligood oo dhan anigana af soomaaliga si fiican baa laiga badiyaaba laftiisaba yaa ii ku filan wixiina idiin sheegi lahay wixiina ina dhihi lahaa soomaaliga way kaada raggii iga horreeyay baa hadal filimay marka maxaa markaas maad iska fadhiisatid maxaad sheegaysa maxaad u sheegaysaaba haddii raggii kaa horreeya hadal ka dhameeyeen maxaad adigu sheegi hadal sheeginba markaas ka aamus laakiin soomaalidu way hadal badan tahay waan hadlayaa waxbaa idiin sheegaya aniguna waa isku dayahayaa inaan wax idiin sheego igama ahin beer jimicsi haweenku way naga fiican yihiin an waxaan aaminsanahay soomaaliya inuu jiri yahay halka iyo idahaba haddayn haween ku jiri lahayn beside problemkan ama therapeuticalka oon dabiiciga ah oo ilaahay sidii uu abuuray haweenka iyo inay yihiin salkii abuurka bulshada soomaalidu maamaayo badan bay leedahay tusaale badan baa jira oo haweenka yacni lagu tilmaamhayo inay yihiin kuwa la-aantood ay waxba socon karin waxaa la yidhahdaa nin mataqaana wanaagsan naag wanaagsan baa ka dambaysa oo nin kaca oo yacni safuusafuula waana waana wax jira weeye wax jira weeye problemka kuga haweenku meesha ay hoolada ay kaleeyihiin cadkay ka qaadanahayaan qaybtay ka qaadanahayaan nolosha waxaa ku tusaysa maanta soomaaliya dhibaatada ka jidha iska dhaaf halkaane oo meel barwaaqo ah oo aad wax kasta haysatiine meeshayna waxba jirin oo ragyayn shuqulka lahayn oo dhibaato badan maalin kasta kusoo taagmayso ay kusoo taagan tahay haweenku waxaa weeye kuwa reerkii haya waa kuwa carruurta koriya waa kuwa iskuolka udira waa kuwa nimankaas aadu soo diida oo aan waxba qabanin yacni dhaqaaleeya oo yacni xataa shaahiisa iyo cuntahiisii iyo dhaqmahiisii kulligoodnaba ka shaqeeya waxaan xasuustaa case aan weligay xasuusto oo gabar iyada isku dhowrsan ii timid oo aan waraysan oo ayni waala sheekaystay cabaar goortan waa sheekaysan oo aan imtixaanadii iyo wax kasta ka qaaday oo aan waxba ka waayay jiro ah yaa waxaan ku yidhahnaa heede jiroweyna ma jido dhibaatadaysaasi ma jido laakiin waxaa jiray maxaa dhacay waxay tiri dee macaskii guri reerka ku joogay yaa mid mataqaanaa ujaadka la taali jiray ii goorsaday markii asagiiba iga sheekaysa waxay tiri sheekadiigasa waxay tiri subaxii goortaan tukadayaan baxaa suuqaan ka soo shaqeeyaa weertay qashaa xoogaabay mataqaana ka soo heshaa qoracay soo noqotaa quraacdiibay karisaa oo suubisaa carruurtiiba isku hididaa subaxan oo dhan buu jaadahayay waa hurdaa carruurtiiba iskuuka hididaa suuxa aadaabay tiri suuqaan aadaa way soo shaqaysaa way soo noqotaa qadadiibay karisaa qadadiinaysiisaasiga iyo carruurtiiyo kulligood markaas awrta goortu bahaydhigii shulkiina haysaa reerkiina ka shaqaynaysaa awrtuu aadahayo asagoo shaatigiisa u wadiirsan yahay u istiyaarsan yahay yaa waxaa soo jeeda inay jeefkaas oo aan ka warqabin xataa lacag ugu rido ninka saasa waxay tiri saasu yeelay ilaahay baa gacmihiisa ku gulaybaayl maxaa labada dhibaato kale ma iska cayri karayaa way qosasho qosorgeliya oo saasoo geedkaas meeshuu daabay tiri geedkaas meeshuu daabay tiri xataa qiimihiisu leeyahay guriga uu ka soo baxayo uridda uu ka soo baxayo dhanaheeday leedahay oo waxay leedahay waa lagugu waa lagugu xushmaynahayaayoo yani waa lagu saacidayo madax muqdamada lagama sabroonayay lagu sahray waxbay kalay tiri waana ka filan waxay tiri anda naf baan leeyahayo danaal baan ka kala qabsadaa waxaan leeyihi ihoyo raaniga how darsigaadi siisay waa mahadsan tahay iska haysa nacadkaagaadi waxa saas wax u tari kara oo garashadaas leh oo u adkaysan kara dhibaatadaas waa haweenka haweenka dhibaatadood ee sidaas baa noo sheegaysay waana waxaan halka idinku tusi doono niman cadow yaaraga ii soo dhigteenoo halka booya ah ninkaan iyo nin kaloo xagga idinaasaas ugu taagahaya wuxuu rabaan soo gaadiday leeyihiin mataqaanaa hadalka laakiin waan xoga iska waranaynaa haddii aan idinkaa iga qabanahaya cabdiqaadir iyo dib aad u dhegeysamaya ha waxay leeyihiin soo gaadida absalidi sheekada dhamme daykiska iyo wixii aan ilkisira hadhowba aynu tusaynaa shiikaa wuxuu qabaa shiikhu inuu meel aado marka waxay yidhaahdeen wuxuu rabaa laba hadal inuu yidhaahdo marka tabanka haweenka iyo qaybtay ka qaataan guridda dhintadoo dhan waxaa yeeye waxaanu ka tusi doonaa iyo iyo haweenku inagu waxaynu qabno oo ah haweenku inaynu ka xoogweynahay ama aanu ka tabarweynahay waxba kala saahaday tawaadi kali naagtayaynu wax xoog badan tahay tawaadi kali waxaan shakaan lahay haweenku inay naga fircon yihiin xataa caqli ahaan inta haweenku hal mar ay ra'yi maskaxdooda ku aadintaan ay qaban karaan isku mar raggi ma awoodo ninku wuxuu awoodaa inuu meelka la fiiriyo wax ka qabto oo ka fakaro haweenku waxaasaytayda isku mar inay taban mashruuc isku hayaan maskaxdooda oo mid kastana goolin fuulahayaan marka raadyaal badan baynu fahamsannahay waxaan ii tilmaamayaa halkanoo goobta ay leeyahay haweenku ragga way xataa ka tabar leeyihiin waxaan ka shaqayn jiray meel dhiigka laga qaado waagaan intala towray dareena waan ku yeelaan jiray baad transfusionka meesha laga suubiyo yaan ka shaqayn jiray haweenku goortay dhiigga bixinahayaan dhiigoodu waa inuusan ka yaraanin hemoglobinoodu labiyo toban iyo bar ogaada haweenku caaday leeyihiin waa muujiyaan kuwii dhibaato iyo stress fisikaalay qabaan dayni ragga hadduu ka yaraado saddex iyo toban iyo bar dhiigga ma dhiiri karaan ma bixin karaan dakayuu kuu suuxayaa laga bariyo shughul caadi mahayo inta ugu yadhahay naagtiisa waxaa suurta haweenkiisa waxaa suurta israel inay baxaan aadaan filimada rag badan oo waxaad arkaysiin oo goorta arkaan dhiigga la qaadayo suuxaya ama cararaya weli ma arkin naag suuxda ama caradha marka dhinac kasto aynu ka fiirino dhinac kasto aynu ka fiirino ogaada yacni marka dhibaatooyin ragaanimada dhibaatooyinka aan laga sheekayn karo oo faktiska oo foritanka oo haweenku ay nooga tabarla yihiin ama nooga dadna fiican yihiin wax la dhammayn karo oo maanta cawada halkaynu ku dhammayn karno maahan marka mahad badan baynu celinaynaa intaanan fadhiisana waxaynu halkaliya aynu yeelno kulligeenaanan haweenkaynu aynu istaagno